jelaaniba sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogyaal ah in ay markaa dadka la daylay haatan la aasayo laguna aasayo quburo ku yaala dhanka magaalada beledweyne waxaa la sheegay in labadaas qof ay ahaayeen dad iyaga markaasi saadley ah gaar laba gaari oo sasuuka ana waa la kaxaystay sidaa la ii sheegay waxaa kaloo jirta dadkaasi weli si rasmi ah uma cadda in la gawraco inkaas ay ku taalo jirkooda balse dadka deegaanadaasi ayaa sheegaya in gaariidka lagu kaxaysay midka dadkii jaadka waday ilaa welina kamaysan hadleen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan deegaanka arrintan ay ka dhacdayna waa deegaanka lagu maamir cadde ee dhanka bari ee magaalada beledweyne qiyaastii adi shan kilomitr dhanka bari magaalada beledweyne kaga toosan arrintani ma aha mid ugub ah oo inta badan dadka jaadka ka ganacsada ee u qaada ee deegaamooyinka ka tirsan gobolka hiiraan way soo gaartaa arrintaani hore ayay u dhacday oo wax ku cusub maaha dhegaha shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne jaadkaana sida la ii sheegay waxaa loo waday deegaanka degmada maxaad deegaanada la xiriira welina maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada weli arrimaasi kamaysan hadlin wararkeeda dab ayaanu ku heli doonaa balse dhan kale waxaa jirta duqa degmada beledweyne isna soo saaray amar ku aadan in khashinka aan lagu shubi karin webiga shabeelle maadaama webiga shabeelle biyihiis hoos ay u dhaceen midabahaadna uu isbedeleen biyaha webiga shabeelle marka arrimahaasi si caafimaadka arrinta la xiriirta ayuu kusoo saaray amarkaasi maalmaha soosan wuxuu sheegay inay cidijiri doonaan ciidamo tegi doona hareeraha webiga shabeelle iyo deegaanada ku dhow magaalada oo ka ilaalin doona qashin lagu shubo maadaama biyuhu marka inta badan ay isticmaalaan dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee boqolkiiba ilaa iyo lixdan ay isticmaalaan sidaa darteedna caafimaad ahaan aysan wanaagsaneyn qashinka iyo haraaga maqaayadaha oo haatan caado u noqotay in lagu shububa webiga taasna caafimaad daro xoogla ay keenaysa maadaama xilli kuleela lagu jiro ay suurtagal tahay inuu ka dilaaco suulbiyeedka